guddiga sare ee doorashooyinka dalkani masar ayaa sheegay doorashooyinka baarlamaaniga ee waddankani inay dhacayaan bilaha oktoobar iyo nofembar ee sanadkani guddiga doorashooyinka ayaa tibaaxay marxalada koowaad ee codbixinta doorashada baarlamaanka inay ka dhici doonto afar iyo toban gobol oo ka mid ah waddankani taasoo dhici doonta siddeed iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka bisha oktoobar halka jaaliyadaha dibadda ee dadka masaarida ahina codkooda ay dhiiban doonaan toddoba iyo tobanka iyo siddeed iyo tobanka isla bisha oktoobar sidoo kale guddiga sare ee doorashooyinka waddankani ayaa shirkooda jaraa'id ku sheegay marxaladda labaad ee doorashooyinka baarlamaanka inay ka qabsoomi doonto saddex iyo toban gobol taasoo dhici doonta labaiyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka bisha nofembar ee sanadkani
الأحد والاثنين الموافقين 18 و19 10
ayman cabaas guddoomiyaha guddiga sare ee doorashooyinka ayaa yidhi codbixinta doorashooyinka baarlamaanka ee dalka waxa ay dhacayaan laba xili oo kala duwan marxalada koowaad waxa ay ka dhacaysaa afar iyo toban gobol sidaasi darteed gudaha dalka waxa ay codbixinta ka bilaaban doontaa maalmaha axadda iyo isniinta oo ku beegan siddeed iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka bisha oktoobar ee sanadkani halka marxalada labaad ay dhacayso laba labaatanka iyo saddex iyo labaatanka bisha nofembar ee sanadkani guddiga doorashooyinka ayaa farta ku fiiqay in kuraasta baarlamaanka ee loo tartamayo inay gaarayaan shan boqol iyo siddeed iyo lixdan xubnood kuwaasoo ka kala imaan doona axsaabta siyaasadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dalka masar ayaa baarlamaan la-aan ahaa tan iyo markii la kala diray baarlamaankii hore ee masar bishii juun ee sanadii labada kun iyo labaiyo tobanka madaxweynaha masaarida ayaa haysta awoodda sharci dejinta ee dalka waxa uuna awooddaasi haysanaya inta laga soo dooranayo baarlamaanka cusub ee waddankani waa sida uu qabo dastuurka masaarida codbixinta doorashooyinka baarlamaanka dalka masar oo lagu waday inay dhacdo bilaha maaja iyo meeya ee sanadkani ayaa dib loo dhigay kadib markii maxkamad ay soo saartay qaraar sheegaya hanaanka doorashada inaysan dastuurka waafaqsanayn xuseen saxnuuni v o a qaahira